siduu falku dhaca waxaa waaye walaalkay iyaga asaga iyo yar kaloo askariya uu jooga xaafadda taliya xigeenka aan ugu tegey yar kale cabdi axmed cali dhowraa la yidhaha waa askari ka tirsan saldhigga xaafadda marka ula tegay si faraciyaal aniga aan u qabto aheedna ee qoryo igula boodeen ay igu qabteen anigana qorigii markaasaa la baxay oo ku qabtay kadibna qoryihii waa kala deennay dabdhigisaa sameyn waa iska deennay caag meel xag oo kalaa ka duruqsan yaalay waxaa dhaheen yar ka dhimaya yar kaleeto meesha way fadhiyeen way ku qayilayeen soo qabo caagiyaa doona qoriga aniga furitaan kumaana ogeen waqti aan furayna maana ogeen inuu xiran yahaan u heysto inuu furan yahan maana heysto markii taa caagii aan soo qaaday salliga aan soo ag dhigay aan tilaabta kuwaad soo qaado salliga hore u gal aan maayo jilibkana aan sii laabaa xabadda bamteedaa ka war helo inay qorigeyga ka dhacdayna maana ogeen markaas qori kale inay ka soo dhacdayna maana ogeen aniga ruuxeyga waa ku nax qoriga gacanta aan ku hayo iga faniina xaggoo kale ku dhacay waa kala boodnay marxuunka dhinta maaha yarka kale asagana wuu booda afar tilaaboo gadaal u booda anna afar tilaabaa gadaal u booda waxay aheedaa yar war qoriga xabadaadii ka dhacday qorigeygaa fiiriya ammaankiisu wuu furan yahay markaas arka walaalkay waa ku booda aniga marxuunka dhintay naxariista janna allaha siiye sarmaadka sarmaadka xabadda ma kugu taal meelay markaas aga taalana maana aqo- maana ogeyn lugteeda midig aa hoostiisa saas u gelshay saa korkeyga ku qabtay lugteeda midig dhiiggu ku socdaa arkay marxuunka inay xabadda ku taallo indhihiisa ay rugmadeen markaas wax- aniga waa aan dhigay marxuunka qorigana barta oo yaalla kamaana qaadin xaafadana saldhigga wax yaray u jirto saldhiggaa toos u soo abbaaray taliya xigeenka iyo askarta joogtaana ugu imid falka saasuu u dhacay